barnaamijkeena heesaha aqolyada iyo heesaha mar kalena waxaan idin leenahay nabada kariim meel kasta waad inagu gudisaan waxayna qurbaanka ugu jira intaas carruurta intaan usoo joogaaba la qiyaasi karinba oo meher ama aroosa oo bil rabadaan uu ka soo beegmay marka barnaamijkan halkiisu kasii soconaya bal warqadda ugu horreysaad hayso waaba waqti ugu fiican oo la isguursadee afurka ii karkarinaysaa miya
aad iyo aad afurka idinka laftiina waa u baahan tihiin ma kaligana u baahan oo aad tahay adinka waxaad jeceshihiin in laydiin kara annagana waxaan jecelaha inaad nala cuntaan saas miya oo aad tahay bal warqadda ugu horreysa waxaan ka helnay dhambaalkan caasho hooyo maryan ibraahim nuur iyo hooyo shucaro ibraahim nuur iyo hooyo saruuro maanu mursal iyo waxay idhahdeen abti cali ibraahim nuur iyo abti cabdulle ibraahim nuur iyo abti sheekh daahir ibraahim nuur iyo abti shiinow ibraahim nuur iyo aabe ibraahim cabdi iyo aabe cali ibraahim cabdi iyo maxamed macalin nuur iyo nuurow macalin maxamed nuur iyo sacdiye macalin maxamed nuur iyo suuban macalin isaaq iyo aamine ibraahim aaminelada ku magac dheer iyo ciise cabdiraxmaan cali iyo cabdikariin cabdiraxmaan cali iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi xaaji ibraahim iyo maxamed xasan isaaq iyo xuseen axmed xasan iyo maxamuud maxamed xuseen iyo haaruun xuseen muuse iyo cabdikariin salaad maxamed iyo cabdixakiin sheekh maxamed iyo sulaymaan ibraahim cabdi cabdijabaal ibraahim cabdi iyo maxamed ibraahim kerow iyo cali maxamed isaaq dhammaan dadkaas waxay kala joogaan garowe muqdisho boosaaso baydhabo nairobi sacuudi arabiya south africa iyo dalkaasi angola waxaanay taaniyad kale ilaaba gaarsiinayaan aabe isxaaq ibraahim cabdi iyo hooyo shiimo macalin maxamed nuur oo gabadh ugu dhalatay garowe gaar ahaan xaafadda hodan waxaana yidhahdeen gabadhaas waxaa loo bixiyey samsom isxaaq waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan ugu horreysa aniga dhinaceyga aan ku bilaabay galabta ibraahimna waxa ay ka timid cusmaan macalin ibraahim iyo mustafa sheekh cabdulaahi iyo xuseen cabdi sheekh iyo axmed maxamed fariid cabdulcasiis maalin aadan bale cabdicasiis macalin aadan baan u qaadanaya iyo cabdulaahi ibraahim moxamed iyo cabdiweli sheekh cabdiraxmaan iyo maxamed cali wanaag iyo isaaq maxamed nuur iyo cabdulcasiis cabdi warsame iyo ubax ibraahim maxamed waxay tahaniyad u dirayaan maxamuud cabdiraxmaan sheekh cusmaan iyo nimco maxamed nuur oo ay gabar igu dhalatay yutah wadankan maraykanka waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa layidhi yusra maxamuud cabdiraxmaan waxaan leenahay bay leeyihiin ilaahay ha ka dhigo tii diinteeda dalkeeda iyo dadkeedaba wax wanaagsan u tarta annaguna waxaan leenahay aamiin heesta ugu horreysa ee dhegeystayaashan caashi usoo qabanayna waa gabdhuhu waxaa ku luqeynaya axmed cali cigaal
geedaha waxaa jira buxundhaala baaso lugaka gulaalo gacmanabaaru yeele haddaad tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada geedaha waxaa jira buxundhaala baaso lugaka gulaalo gacmanabaaru yeele haddaad tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada gobtan fariistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodidhaxadhigalay geed kunihaadi gobtan fariistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodidhaxadhigalay geed kunihaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo miyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo miyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu hadda kaa jeceelo anigoo garowsha leh waxaa tahay kaa gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardaraada ka jeceelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday goobtaan fadhiistaba bilgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geedgoobtaan fadhiistaba bilgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geedyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diri garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu inaad golaha keento guddiyan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada burxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihii maruudiga shimbirkii guguulahagid intaasaan ku dhaafnay heestii gabdhuhu iyo codka fanaanka codka macaan axmed cali cigaal intaasi aanu ku dhaafnay ibraahim heesihii rabadaantana kama mar dhegeystayaasha waxaa lagaa markiiba ina isweydiiyan war waa soo mantihiine waa maxay heestu ibraahim caashay markiiba la soo boodeen kuwii rabadaantana waan kusoo daraynaa isugu dhafnay waa isugu dardarnay waa tahay warqadanna waxa ay ka timid sahre shariif cali waa reer virginia baana soo galay iyo sidoo kale caasho shariif cali iyo xaawo shariif cali iyo farxiye axmed iyo safiya cali nuur iyo zamzam abu baa layiri iyo shukri maxamed iyo faa'iise xasan iyo cadey xasan waxay dhammaantood ku kala nool yihiin baa layiri virginia iowa siyaaral washington iyo meelo kale waxaanay tahnid u dirayaan waa dhambaal aroos xaliimo aweys axmed iyo nuuradiin abu maxamed oo bishii juun aynu soo dhaafnay hadduun sii dhammaanaysa koob iyo labaatankeedii ku aqalgalay waxay ku aqalgaleen baa layidhi desmonis baa layidhi waa desmonis waa sida loosoo qoro magaalo ugu cusub waxay ka mid tahay aya way ku taallaa ducada waa adinka baa layidhi caashoy waa tahay heestan waxay yidhaahdeen heesna way soo codsadeen hasaate waxaan ka cudurdaaranayna inu ibraahinow aanan u hayn galabta hasaate barnaamijyadeena soo socda inay ku dhegeystaan laga yaabo bal ducada u raaci arooskaasi ka dhacay aayowa ibraahinow allaha ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo owlaad kheyr qabta caasha dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray aabe maxamed xaashi maxamuud iyo hooyo maryan xasan gaas iyo maxamed aadan xaashi iyo ister maxamed xaashi iyo salaad aadan xaashi iyo imaan xasan gaas iyo farxiye maxamed xaashi iyo xasan axmed xaashi waxay kala joogaan kenya iyo soomaaliya iyo maraykanka waxaana yidhahdeen waxaan jecelnahay inaan taaniyad gaarsiino nikaax ah cabdi kaafi siciid aadan iyo waxay yidhaahdeen ubax maxamed waxaana ay leeyihiin meherkiina guur kheyr qaba inuu idin rushada ayaan aabada kaga baryaynaa aamin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinayaa ramadaan bilataya bilkhayr balaayadu way afxiran tahaye bilkhayr ilaahu belo iyo baasba naga afxir ibraahim hoye faaduma cabdulaahi maandeeq codkeedii macanaa ku soo dhowaaday
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فرواق دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فرواق دي مؤمنين تاي بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
ramadaan bila taya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr ramadaan bila taya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr deqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nebigu yidhiyey muslinkuu beerraqaayay bilkhayr daqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslinkuu beerraqaayay bilkhayr
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
ramadaan bila taya bilkhayr beentii baydh baa la yidhiye bilkhayr ramadaan bila taya bilkhayr beentii baydh baa la yidhiye bilkhayr badhaadhaha iyo sabalku bishii ay wada simeene jannada loo beeratamaayay bilkhayr badhaadhaha iyo sabalku bishii ay wada sinmeene jannada loo beeratamaayay bilkhayr
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaah boqorka abaalmarin
waa tahay cod macaan oo weliba ramadaanta iyo soo dhoweynteedan ibraahino ku wacan ramadaan bilataya bilkhayr balaayadu way afiran tahay bilkhayr cajiib ramadaan bilatay bilqeyr waa tahay faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq meel inaga maqlaysaba waa salaameynaa dhinac waraaqaha mar kale ibraahino baltaad gacanta ku hayso dhambaalkan caash wuxuu naga soo gaaray doctor daahir macalin xuseen iyo marwadiisa doctor khadiijo macalin daahir iyo waxay yidhahdeen xabiibo filiqo iyo zaare filiqo iyo maamo istaahil iyo caruurteeda iyo axmed yaasiin xasan cilmi iyo cabdikariin yaasiin sahal iyo siciid macalin xuseen iyo yaasiin ciise wardheere waa weriyaheena v o a ee magaalada nairobi waxaana ay joogaan isla nairobi soomaaliya iyo maraykanka waxaana ay hambalyo nikaax gaarsiinayaan iyaguna cabdikaafi siciid aadan iyo waxay yidhahdeen ubax maxamed xaashi oo meherkoodu uu dhowaan dhacay waxaan leenahay guur qeyr qaba ayaan eebeeda kaga barinaa aniguna aamin ayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid dhammaan baa la yidhi reer cabdi xasan oo kale ah luul aadan xasan ismaaciil cabdi xasan iyo dahabo cabdi xasan asli cabdi xasan iyo maxamed cabdi xasan iyo cabdulaahi cabdi xasan iyo deeqa cabdi xasan iyo farxiyo cabdi xasan iyo sayid cabdi xasan iyo dhammaan caruurtooda oo kala jooga baa la yidhi soomaaliya ethoobiya iyo meelo kale waxay dhammaantood tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan baa la yidhi arooska iyo aroosadda baa la yidhi gabadhooda xaliimo aweys axmed iyo nuuradiin cabdi maxamed waxay leeyihiin arooskaasi allaha ka dhigo kii waare ee wanaagsanaada ubad khayr qabana lagu kala helo annaguna waxaan leenahay aamiin dhinacii heesaha ayaan caasha mar kale ku noqonaynaa heesta nimco ayaan u soo qabanayna dhegeystayaashana waxaa ku luqeynaya cabdishareer joqle
Thank
heesta nimco iyo codkii jooqla haddaan intaad iskaga gudubno caasho dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray hooyo cudbi xasan nuur iyo aabe maxamed cali dhimbil iyo aamine maxamed iyo faaduma maxamed iyo siyaad maxamed iyo cabdirasaaq maxamed iyo rooble maxamed iyo aabe siciid axmed liibaan iyo hooyo faadumo cabdi mahad iyo hodan siciid axmed iyo hoodo waxa ay yidhaahdeen siciid axmed iyo mustafi siciid axmed iyo maxamed siciid axmed iyo ugbaad maxamed xuseen iyo umulkhayr maxamed xuseen iyo xamse maxamed xuseen filsan axmed yuusuf iyo kalgacal ismaaciil maxamed iyo asma ibraahim axmed iyo ugu dambaysta hani ibraahim axmed waxaanay hambali u dirayaan naasir maxamed cali iyo farduus cadaawe rayaale oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa oo leeyihiin guur raaxo badan ayaan eebeda kaga barinaa inaad meherkaasi aad kala kulantaan oo idiin horseedo iyo owlaad kheyr qabta aamiin anigoo ah baa lagu soo bilaabay warqadda naah cabdiqani sheekh axmed bashiir oo degana dalka kanada waxaan aniga iyo qoyskaygaba si weyn inoo farax gelinaya buu yidhi in aan halkan hambalyo iyo bogaadin uga marino labada lamaane oo kale ah buu yidhi nahiiba axmed cumar iyo najiib cabdi wahaab sheekh cabdiweli orooskooda uu ka dhacay buu yidhi magaalada malkajabdu weliba maqasha ibraahino malkajabdu oo ka tirsan buu yidhi oo ku taala buu yidhi duleedka magaalada diridhaba waa tahay waxaanu u rajaynaynaa bay leeyihiin inuu ilaahay barakeeyo bashbash iyo barwaaqo iyo reerkii lagu nastee lagu nagaado ubad khayr qabana kala hela bay leeyihiin aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkana caasho waxa uu naga soo gaaray hooyo karuur cabdulle iyo aabe cali xasan yuusuf iyo hooyo ardo warsame iyo habaryar basre warsame iyo waxay yidhahdeen seygeeda iyo adeer dhabar xasan yuusuf iyo caruurtiisa iyo adeer cumar xasan yuusuf iyo caruurtiisa iyo abti dhagabadan cabdulle iyo caruurtiisa iyo masbal cali xasan iyo saygeeda iyo istaahil cali xasan iyo saygeeda iyo farxiya cali xasan iyo saygeeda iyo fardowsa cali xasan iyo saygeeda iyo xaliimo cali xasan iyo saygeeda iyo eedo filsan xasan yuusuf iyo caruurteeda iyo saygeeda waxaanay jecel yihiin in ay tahniyad gaarsiiyaan cabdirashiid cali xasan iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa fati cali rafle duulane iyo heestanba inay gaarsiiyaan waxaan filan inay dhegeysanayaan heestintaanan soo qabn ibrahin warqadan aan ka gaarsiiyey waxay ka timid aabe maxamed xaashi maxamuud iyo hooye maryan xasan gaasiyo maxamed aadan xaashi iyo ister maxamed xaashi iyo salaad aadan xaashi iyo iimaan xasan gaas iyo farxiyo maxamed xaashi iyo xasan axmed xaashi waxay kala joogaan kenya soomaaliya iyo maraykanka waxaanay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan caruuska cabdikaafi siciid aadan iyo caruuse dabaalyare ubax maxamed xaashi oo xafladoodu nikaaxoodu ka dhacay bal afar iyo labaatankii bishan juun magaalada nairobi waxay leeyihiin reerkii lagu nastee lagu nagaado wada jireen nabadgala aamiin heesta xigta qasiido nabi ammaan ah ayaan u soo qabananaa dhegeystayaasheen caashoy bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku jiraa dadkii waa wada sooman yihiin weliba dadka jooga ee soomaaliya iyo bariga afrika waa waxaa uun u haray wax aan saa u badnaynoo saacadiyo saacadiyo barkeeda laakiin caashoy aniga adiga allala aniga adiga inaan shan saac oo kale sii sugno waayo inaan afuro waa tahay nin walba siday salaada say kuu qabataa loo tukadaa baa la yidhi ibraahino qasiido nabi ammaan ah ayaan u soo qabananaa dhegeystayaasheenna iyo codkii siciid madaxeeda
bidhaafsuaasho soonkiya salaadiyo ku daadaala sadaqada
salka geed engegayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalkaas ahayd uu xambaartu aakhiro sadleeya dembidhaafsuaasho soonkiya salaadiyo ku daadaala sadaqada dembidhaafsuaasho soonkiya salaadiyo ku daadaala
solanaha qiyaamaha sabkii nabiga naagaye aa
markay ku seexshaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igoo seefa kuula yuururaa inay kugu sugayaan sidee baad cibaadada uga seexatayood sahal ugu malaysaa sanka kor ugu taagtaa dembidhaaf su'aasho dembidhaaf su'aasho soonkiyo salaadiyo gudaadaala dembidhaaf su'aasho dembidhaaf su'aasho waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray istaahil cali xasan iyo waxay yidhaahdeen hire cali xasan iyo marwadiisa iyo qadar cali xasan iyo nuur cali xasan iyo cabdiqani aadan sheekh cabdi iyo asxaabtiisa iyo cabdulaahi aadan iyo marwadiisa iyo maxamed cabdiraxmaan macalin iyo marwadiisa seynab siman dhammaan dadkaasi waxay joogaan soomaaliya etoobiya iyo nord america iyo yurub waxaanay jecel yihiin inay hambalyo ka diraan arooska cabdirashiid cali xasan iyo fati cali rafle duulane waxaana ay leeyihiin arooskiina bashbashi barwaaqa kala kulma aamin waa tahay warqadana waxaa lagu soo bilaabay waxaan halkan tahniyad dhalasho horta waxaa lagu soo bilaabay laanta afka soomaaliga ee v o a codsi siidayn tahniyad dhalasho taarikhda baa lasoo raaciyey ramadaan kariimna waa layii ramadaan kariim sidoo kale waxaa halkan tahniyad dhalasho ka daraya baa layidhi dadka kale ah cabdulqaadir nuur sheekh xasan oo loo yaqaano bikolo iyo aadan abuukar cumar iyo qoyskiisa farxiyo sheekh ibraahim aadan bataar iyo qoyskiisa caasho cabdulaahi iyo caruurtooda jamaal cabdulaahi sheekh maxamuud iyo xaaskiisa nahiiba baa layidhi iyo aadan xasan sero waxauu ku magac dheeryahay dhayaal iyo reerkiisa baa layidhi zaynab aadan nuur sheekh xasan ibraahim maxamed nuur cusmaan macalin ibraahim foto iyo qoyskiisa mustaf sheekh cabdulaahi waa mustaf sheegow iyo cabdicasiis shee waa cabdicasiis sankuus xasan iyo qoyskiisa iyo maxamed cabdi isaaq iyo axmed xabiib iyo qoyska iyo qoyska baa layidhi maano macalin xuseen cabdi sheekh iyo qoyskiisa maxamed cabdi isaaq axmed cali xuseen oo boor oo lagu naanaysay iyo xuseen macalin xasan waxa uu ku magac dheeryahay loosow iyo maxamuud muuse diine iyo qoyskiisa iyo cabdicasiis cabdirasame iyo qoyskiisa haadiyo muxsin axmed dhowr qof baaba hartaan iska raaciyo cimri dhammaad ceeb laguma sawatiyaan maqli jira deeqo muuse diine iyo qoyskeeda iyo aamina cabdiraxmaan maxamed iyo qoyskeeda maxamed xasan mijiraad waa la yiri iyo faadimo cabdiraxmaan maxamed iyo qoyskeeda aadan macalin xasan marka kelmadda qoyskiisa iyo qoyskeeda waxaa loo soo isticmaalay xaaskiisa iyo xaaskeeda marka qoyskiisa layirahdo waxaad filaysaa in la sheego xaaskii iyo carruurtii wada socda laakiin marka marka faadimo cabdiraxmaan maxamed iyo sheygeeda ma dhihi karo waayo ma hubo iyo qoyskeeda aadan macalin xasan iyo xasan cusmaan cali xasey iyogu dambayntii yaasiin xaaji cabdulaahi iyo xaaskiisa luul waa tahay waxay kala joogaan baa la yiri salt lake city seattle washington oregon michigan iyo sidoo kale minnesota kenya malaysia adis ababa ethoobiya baydhabo iyo muqdisho iyo soomaaliya waaba daafi adduunka meel malaha aan cagta la saarin male waxay dhammaantood tahani dhalasho oo farxad leh u dirayaan lamaanaha kale ah bay yidhaahdeen maxamuud cabdiraxmaan sheekh cusmaan iyo marwadiisa nimco maxamed nuur maxamed oo ay gabar igu dhalatay magaalada salt lake city utah bisha juun markay ahayd laba iyo labaatan sanadka laba kun afar iyo tobanka diinteeda dalkeeda iyo dadkeeda gabadhaasi yaana ka boodin waxaa loo bixiyey baa layidhi yusra maxamed cabdiraxmaan sheekh waxayna leeyihin yusra ay noqotii soo barbaarta oo dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta annaguna waxaan leenahay aamiin aamin ayaa leenahay caasho dhankii heesaha bal oo heesii masiiwadeena waa tahay waa tahay waxaan soo qabanayaa
saa intaa u jallaacdo ha mid noo soo qabo zaynabey codka kusoo waraya
Sansur yo ta sang soojiye sawara la taaboy saynabe kisa qaamayaase saynabe ugaawa ababa sajishe mansulaawa sajishe mansulaawa sabariyo sakuur badana hablo suuga ka dhaaftay سكرت عدوغا سبا سقوم من راسية سسجي أمانة بنا سنجامي سورا سوتي سور كدو كنجي دوبنا سرشي من نكاسوية سبرا لتاهوي سيبوك سرام ياسي سينا بيوغاوا
caasha dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray maxamed xasan cisaar iyo xuseen axmed xabsan iyo maxamuud maxamed xuseen iyo haaruun xuseen muuse iyo cabdikariin salaad maxamed iyo cabdixakiin sheekh maxamed iyo cabdibaal ibraahim cabdi waxaanay jecel yihiin inay jaaniyad ciyaalkani ka gaarsiiyaan isxaaq ibraahim cabdi iyo waxay yidhaahdeen shiimo macalin maxamed oo gabar ugu dhalatay garow waxaana ay leeyihiin samsom ayaa gabadhaas soo bixiyey waxay leeyihin allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamin ayaa leedahay aniguna amiin ayaan raacinaya ibraahimna warqadda ugu dambaysa ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa lagu soo bilaabay salaan qaaliya dhammaan akhyaarta idaacadda v o a waa voice of america bay yidhahdeen gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka tahaniyadaha muusiga iyo salaamaha waataa marka xiga bay yidhaahdeen hooyo caasho abshir maxamed waa hooyo caasho abshir aw maxamed iyo hooyo xaawo aadan maax hooyo madiino siciid barre iyo hooyo faadumo axmed cali iyo eedo sahro cawed warbooge iyo maxamed cabdi cawad xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo maxamuud cabdi cawad iyo asxaab kaloo fara badan roodo cabdulaahi cawad baa ku jirta iyo saygeeda iyo shukri axmed cawad iyo ikraan cabdulaahi cawad iyo ugu dambayntii samiiro axmed cawad saygeeda iyo carruurteeda iyo dhammaan reer cawad warmooge waxay yidhaahdeen halkan laguma soo koobi karo waxaanay tahniid hawada u marinayaan axmed cabdi cawad iyo marwadiisa ziina cabdulqaadir oo arooskoodu ka dhacay helsinka waddanka finland waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara ubad khayr qabana rabbaheed idinkala siiyo aamiin
waa hagaag caashoy maxaad iga sugaysaa heestii ugu dambeysay aan dhegeystayaasha uga tegi lahayn waxaan moodayaa malabkii shinnida iyaduna ma oga haye
waxaan moodayaa miraaladda ay iyaduna ma oga waa garta
macnaha aan ka rabo haa ha aduu macaan mayadu daran
waxay soo xasuusisay hees ay ku wada luuqeeyaan baxsan iyo xasan aadan oo ay leedahay daa'inkan kugu dhaarshay diiday hay maqashiin oo idinka idinka soo bilaabatay ya baash
daa'inkan kugu dhaarshay diiday hay maqashiin Oo waxaa isaga- noola yaabayaa marka oo haddaan isa- idhaahdo oo- eh, macnaha aan ka rabo haadu macaan maydu daran waxaa marka aad layaab iigu noqotay marka ay tiraahdo daayinkan kugu dhaarshay ee diiday hay maqashiin muxuu ku jawaabaya mataqaanaa waa inaad u dadaasho aayahaaga dambe halka aad dejinayso dariiqaad martiraaba kunbaa kugu diyaaran iska kaydaa abow abow haye yaa waa laisku qaadqaaday sooma galuusaa iga goynin maa waa ta hadda muxuu leeyahay haaduuna iigu dadaal haadu un igu dadaalha waa tahay heestaasi waxaan u malaynayaa inay tahay mid aan kusoo gabagabayn doono barnaamijkan balyada iyo heesaha shaarka iga jeexin miya waa tahay waa tahay codka fanaanka cabdi baadil ibraahim ayaan kusoo gabagabaynaynaa iyo heestii waxaan moodayaa mirihii jannada iyadoona ma oga intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa ibraahim xasan garabay daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashucuud dhammaanteen waxaan idin leenahay intaan toddobaadka dambe haddii alla idmo mar kalean barnaamijkan ku kulmi doono sidaa iyo nabad geliyo
mirihii jannada iyaduna ma oga waxaan moodayaa malabkii shinnida iyaduna ma oga waxaan moodayaa mirihii jannada iyaduna ma oga waxaan moodayaa malabkii shinnida iyaduna ma oga waxaan moodayaa mirihii jannada iyaduna ma oga waxaan moodayaa malabkii shinnida iyaduna ma oga alla waxaan moodayaa mirihii jannada iyaduna ma oga alla waxaan moodayaa malabkii shinnida iyaduna ma oga waxaan waxaan moodayaa miraa la daayey mirta baxay habeenkii ayaduna mawda waxaan waxaan moodayaa miraa la daayey mirta baxay habeenkii ayaduna ma ogaa macnaha معناها الجرابو ما يزودرن هادو معن معن ما يزودرن هادو معن معناها معناها الكراو ما يزودرن عادوا معا معا ما يزودرن عادوا معا markii aan hordhigo allaynuu milan dhacay alla markii aan hordhigo aynuu milan dhacay aygu mahdi aygu mahdi ay alla maxay yooran madowgi maxay yooran alla hayow maxay yooran madowgi maxay yooran yarku maxay yooran maryaan maxay yooran alla maxay yooran madowgi maxay yooran alla hayow maxay yooran madowgi maxay yooran yarku maxay yooran maryaan maxay yooran ubaxayaduna mawga waxaan muudiyaa midabkaan saruubayaduna mawga waxaan muudiyaa sida maya ubaxayaduna mawga